maamul goboleedyada soomaaliya ee kala ah galmudug iyo hirshabelle koonfur galbeed jubbaland puntland ayaa si wadajir ah xalay to-ur saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in xiriirka ay u jireen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya kulan fogaan arag ah oo yeesheen shanta wasiir maaliyadeed ee dowlad goboleedyada dalka ayana waxay ku sheegeen xilligaasi inaan sidoo kale wax wada shaqayn jiri doonin inta wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya kusoo laabanayso xindaabka sharciga iyo fulinta heshiisyaday ay horey u galeen maamul goboleedyada dalka ayaana waxay sheegeen in wasaaradda maaliyaddu ay jebisay heshiisyadii horey u kala siixideen kuwaasoo kale ah heshiiskii adis ababa sanadkii labakunsagaaliyotobankii heshiiskii kismaayo sebtembar labakunsagaaliyotoban heshiiskii kambaala disembar labakunsagaaliyotoban heshiiskii nairobi janawari labakunlabaatan iyo heshiiskii muqdisho agosto labakunlabaatan waxaana dadka u dhunduleela siyaasadda soomaaliya ay ku macneeyeen in ay tani noqonayso bordhiga koowaad khilaaf soo dhexgala maamulada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ee curdunka uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba maxay muujinaysaa go-aanka ka soo baxay shanta dowlad goboleed ee dalka ka jira waa kan doctor nuur faarax hanti dhowrihii hore ee qaranka oo arrimahaasi sharaxaya waxay muujinaysaa fawdo sharciyad bay muujinaysaa inaan sharciga loo hogaansanayn bay muujinaysaa in aan loo hogaansanayn waxa aanu qoranay ayay muujinaysaa in lagu dul shaqeeyo ayaa dowladda dhexana dan ugu jirtaa maamul goboleedana dan ugu jirtaa in lagu dul shaqeeyo constitutionka iyo shuruucda iyo ahdaafta annaga noo tahda hadday aan lahayd kan maaliyadda sharciga maamulka iyo maaliyadda waa la waa la ansixiyey waa sharci qoran ciddii dood ka qabtaa sharciga maamulka maaliyadda anaa waxay geyn kartaa baarlamaanka ayay mooshin geen kartaa oran kartaa qodobkaasaan dood ka qabnaa ama sharcigoo dhan baan dood ka qabnaa laakiin waan shirnay qol baan isku xirnay waan shirnay waxaan ka nidhi waxaan noo ogolin taa laga wanaagsan maamul dawli ah maaha maamul goboleed marka waxaa cajiib ah oo waxaa laga yaabaa dowladda dhexe maamul goboleed kasta waxaa ugu jira baarlamaanka xubno xubno matala xubnahaasi haddii ay doonayaan in ay ka hor yimaadaan yidhaahdaan heshiiskaani wuxuu meel ku dhac ku yahay maamulka annagaan masalo waxay u gudbin karaan boorsho bay guddoon ku gudbin karaan oo heshiiskaa lagu baajinayo ama wax looga bedelayo laakiin maamul goboleedkii ayaa maamul goboleed xiliin waan isu tagnayo dowladda dhexaan xilil ku jirno wasaaradda maaliyadda xilil ku jirno halkanaan xilil ku jirno waxaasi dowladnimo maaha dowladnimadun waxa weeye in lagu dhaqmo constitutionka iyo qawaaniinta dalka u degan waa dhowro ahdaafta sharciya ee waddanka u taalla qodobada sharciga ah ee waddanka u degan ee federaalismka aanu qaadanay in la dhowro haddii lagu dhex shaqayn karana lagu dhex shaqeeyo constitutionka ama muxuaha heshiiskan u dhexeeya dowladda dhexeeya maamul goboleedyada
dhinaca kale doctor nuur faarax jamacaali hanti dhowrihii hore ee qaranka oo hadalka si sii wata ayaana dhinacyada tabashada qaba ee dowlad goboleedada dalka iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya ugu baaqay in miiska wadahadalka dib ugu laabtaan go-aanka dowlad goboleeda dalka ay qaateen ayuuna hanti dhowruhu ku sheegay in arrinkaasi ay ku degdegeen baarlamaanka soomaaliya oo haatan ku maqan fasax ayuuna hanti dhowruhu ka dalbaday in haatan si deg deg ah jawaab ay kaga soo saaraan hadalkii ka soo baxay maamul goboleeda dalka haddaan jawaab laga soo saarin ayuuna sheegay in dalku qatar uu ku jiro miiska wadatashiga in lagu soo noqdo la wada tashto isla ogol iyo wadatashi ayaan usoo jeedinaya dhammaan maamul goboleed iyo dowladda dhexe goboleed waxaan qabaa in ayan go-aan ku degdegin in ay ugu baaqaan wadatashi iyo wadaxaajo consensus iyo isla ogol iyo wada tashina ay ku baaqaan dowladda dhexe waxaa laga doonayaa in ay samar iyo dulqaad muujiso waxaan qabaa baarlamaanku fasax buu hadda galay laakiin arrintan waxa weeye waa arrin degdeg in looga howlgal u baahan haddaan constitutional crisis-ka laga bixina waddankan hore u socon maayo security lagama shaqayn karo dhaqaalihiisa lama kobcin karo deen cadin meel lama gaarsiin karo deen cadinta waa in maamul goboleedyada dowladda dhex kaga shaqeeya security-ga ama amniga waa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedu ka shaqeeya wasiirada maamul goboleedyada iyo wasiirada federaalka ee amniga qaabilsan federaalisiinka qaabilsan deegaameynta qaabilsan abuurista golayaasha deegaanka waa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedka hoose wada shaqayn iyo isla ogol iyo wada tashi ayaa danta ku lagu gaari karaa waa in lagu dhex shaqeeyaa laakiin in cirib dhig la yiraahdo la yiraahdo go-aan baanu ka qaadanay waan ka go-anay waan dhiisnay waan yeelnay maya waxa weeye qodobada ay cabanayaan bay sheegayaan waa lagu dul shaqaynayaa wax iska bedel baa la weydiisanayaa baarlamaan baa jira masala maamul goboleed kasta maamul goboleedkii rabaa inuu wax ka bedelo heshiis dowladda dhexe soo gashay wuxuu soo gudbinayaa xubnaha ku matala baarlamaanka golaha wasiirada sidoo kale waxaa ku jira xubno matala maamul goboleed kasta sababtaa four point five golaha wasiirada council of ministers marka waxaa heshiis aan laga doorin oo dowladda dhexe ka geli karto oo ninjeer ku qaadan karaana ma jiro maamul goboleedyaduna in ay ka daayaan wadanka fawdada ayaan kula talinaya hadalka doctor nuur faarax xanti dhowrihii hore ee qarankuo la hadlay raadiyaha simbe ee muqdisho ayaa wuxuu imaanayaa xilli shanta wasiir maaliyadeed ee dowlad goboleeda dalku ay sheegeen inaysan wax wada shaqeyn oo ka dhexeysa wasaaradda maaliyadda soomaaliya aysan jiri doonin tallaabadan ay qaadeen maamul goboleeda dalka ayaana ka dhigan caqabadii ugu horreysay ee soo wajahda dowladda cusub oo u hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre